أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulus aa kaidiin haysa kuwada ugu door karoon waxaa ka mid ah madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa ka hadlay eedeyn kulol oo uga timid murtad farmaajo oo ah madaxii hore kooxda ridada soomaaliya xog dheeraad ayaa laga helayaa duqeyn sahayinada yuhuudda ay ka geysteen gudaha dalka lubnaan kulan u dhexeeyay mas-uuliyiinta ila islaamiga ee jubbada dhexe iyo waxgaradka beesha gaaljeel ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaas horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ayaa laga dareemayaa degmada bu'a qable ee wilaaya islaamiga ee hiiraan beesha hadame oo ka mid ah beelaha dega wilaaya islaamiga ee bakool ayaa caleemo saaratay malaaq cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa subaxnimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda jimaadul awal sanada kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaa ka hadlay eedeyn kulul oo uga timid murtad farmaajo oo ah madaxii hore kooxda ridada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkee nuur calusame abushiiba saacado kadib markii maxamed cabdulaahi farmaajo oo ah madaxweynihii hore ee kooxda ridada soomaaliya uu ka hadlay dhibaatooyinka isbarkan ee ka jira magaalada caasimadda ee muqdisho ayuu durbadiiba si kulol uga jawaabay xasan gurgurte hogaamiyaha kooxda ridada ayaa ku eedeeyey siyaasiyiin oo uu farmaajo ka mid yahay inay dacaydo ka fidinayaan kooxdiisa islamarkaana doonayaan inay suurad xumeeyaan xukuumadda ridada murtad gurgurte oo kelmad ka jeedinayay isku imaatin ay qabatay kooxdiisa ayaa qiray in faqri iyo dhaqaale daro xooggan ay muqdisho ka jiraan balse aysan ahayn sida ay siyaasiyiinta mucaaradka ah u sheegayaan wuxuu uga digay mucaaradka inay sii wadaan eedeymaha ay u jeedinayaan kooxdiisa isagoo ku sifeeyey kuwo wax xun sheega oo aan doonayn inay ammaanaan kooxda ridada dadka soomaaliyeed ma baahan yihiin faqri ma jiraa haa haa faqri waa jiraa baahi waa jirtaa magaalada muqdisho in badan waa inta badan waaba ka maqan yihiin marka marka ay marka ay marka ay yimaadaan ha baxaan ee dadka ha dhex galaan ee magaalada ha soo arka intaa gurigaaga iyo hotel jaziiro isku soo oodid balaayo muxuu ahay meeshaas muxuu ahay ha ka soo faafinina waxaad hubta sheeg laakiin markaad yoomalqiyaamihii inta aad usoo dhigto waa la dumaa waa la kala tegaa waa la isdilaa waa maxaan ku raha laga dhaca babac mugaad tiraadi hadal uu farmaajo habeen hore ka jeediyey hotel ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ayuu ku weeraray xasan gurguurta iyo xukuumaddiisa arrinkaa oo ay ka caroodeen madaxda ugu sarraysa ee kooxda ridada soomaaliya jasaaka allaahu kheyran walaalka abushiiba xog dheeraad ayaa laga helayaa duqeyn sahayanada yuhuudda ay ka geysteen gudaha dalka lubnaan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani maxmed maamulka gumeystaha yahuudda ayaa galabnimadii shalay duqeyn dhanka cirkaha ka fuliyey magaalada bayruud ee dalka lubnaan waxaana si gaar ah loo beegsaday guri ka koobnaah ilaa toban dabaq gumeystaha ayaa sheegay in weerarkan duqeyntaha ay ku beegsadeen xubin sare oo ka tirsan ururka shiiciga ah ee isugu yeeray xisbullah iyagoona ka dhawaajiyey in mas-uulka la beegsaday lagu magacaabi jiray abu cali oo ah hogaamiyaha garabka militari ee ururka balse ilaa hadda lama xaqiijin geeridaah ama nolosha mas-uulka la beegsaday wararka hordhac ah ayaa tilmaamaya inay jiraan khasaare ka dhashay weerarka yahuudda waxaana la xaqiijiyey dhimashada saddex ruux iyo dhaawaca shan iyo labaatan qof oo ay ku jirto maamo waayeel ah sidaa lagu arki karo sawiro goobta laga soo qaaday sawirada ayaa sidoo kale laga dheehan karaa burburka dhismaha la beegsaday waxayna duqeyntu si gaar ah u beegsatay dabaqyada dhexe ee guriga iyadoo weerarkan sidoo kale khasaare u geystay dhismayaasha diriska la ah dabaqa la beegsaday dhanka kale madaxweynaha dalka lubnaan joseph gown ayaa sheegay in weerarka yahuudda ee magaalada bayruud uu caddeyn u yahay sidaa maamulkan uu dhagaha uga fureystay baaqyada isdabajoogga ah ee ku aadan joojinta xadgudubyadiisa si kastaba ha ahaatee tallaabadan ayaa lagu sifeeyey dhabarjabin ka dhan ah ururka ay taageerto dowladda iiraan waxaase haatan filasho loogu jira sida ay weerarkan uga jawaab celin doonaan ururka isku magacaabay xisbullah jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani kulan u dhexeeyey mas-uuliyiintu lasaamiga ee jubbada dhex iyo waxgaradka beesha gaaljihal ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadaasi tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cuthmaan axmed dhuubow diinta waa dardaarankeeda dabka saara diinka yeela ee dabka saara deebka yeela waa qayb ka mid ah kulamada wadatashiga ah ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ay la yeelanayso qabaa'ilada ku dhaqan wilaayada dhowaan kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada iyo qabiilka gaaljecel ayaa ka dhacay deegaan dhacaduleedka magaalada jilib kulanka oo ahaa mid wadatashi ah ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin horumarinta deegaanka sar u qaadidda dacwada iyo kaalinta beesha gaaljecel kaga aadan jihaadka iyo arrimo kale oo fara badan ayaa lagaga hadlay muddadii uu socday kulanka gabagabada kulanka waxaa hadallo ka jeediyey waxgaradka qabiilka gaaljecel iyo mas-uuliyiinta wilaayada sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa markii uu kulanka soo dhammaaday wuxuu dardaaran u jeediyey kasoo qaybgalayaashii kulanka kaas oo dhinacyo badan daarana kulankan beesha gaaljecel iyo wilaayada jubbada dhexe u dhexeeya waa kulan wadatashi iyo isu khayr miirid iyo qaabkii aad u garab istaagi lahaydeen camalkan jihaadka iyo sidii ummaddan beeshan dacwada iyo diinka loo gaarsiin lahaa yaan ka tashanayna ilaahay aa ku mahadsan subxaana wa tacaala taladii iyo wixii aad naga sugayseen ee xaggeenna jiray iyo wixii idinka idinku jiran waad inoo sheegteen isfahan iyo wanaagna alxamdulilah waa inoogu dhammaatay ilaahay aa subxaana wa tacaala ku mahadsanoo khayrka iyo wanaagga inoogu dhammeeyey waxaad ka mid tihiin beelaha muslimiinta ah ee gobollo badanoo soomaaliyeedna dega ilaahayna subxaana wa tacaala deeq dadeed iyo mid duunyaba ilaahay ugu nimceeyaatiin inaad ilaahay nicmadaas uga mahad celisaan horta waan idinku baraarujinaya waxaan kaloo rabaa inaan idinku baraarujiyo midnimada inaad ku dadaashaan oo dadku markay midaysan yihiin iyo islaamkana wax u taraan iyaguna wax isu taraan marka khilaafku waa shar khilaafka inaad iska ilaalisaan midnimada aad ku dadaashaan islaamka iyo muslimiintana aad garab istaagtaan waana wasiyadii ilaahay uu inoo dardaarmay wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu intaasi kadib qaar ka mid a waxgaradka gaaljecel ayaa dhankooda ka hadlay kulankii ay la yeesheen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ilaaha mahaddan iskale maanta kulankaan anta ugu kulannay kulan wada tashi ah annagoo ku tashanayna walaayada gobolka jubbada dhexa iyo beesha gaaljecel ku kulantay danaha islaamka laga shaqeeya diris wanaag la suubaya saaka cidda danaha aan ka tashanna intaas intaasaa nooga soo baxday insha allah waana isku fahangnay kulan wilaayada iyo beesha gaaljecel iyo wilaayada jubbada u socday doorona ay barbar socotay ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey halkan annagoo ka lahaynay dana badan oo qabiilka baahidiisa eh in badan wixii annaga aan ka rabnayna waan ka helnay ilaahay khayr ha siiyo allaha ciseeyo cadowgana allaha naga jibiyo biidni illaahi alkariim waxaa kaloo nagula buraarujiyey annaguna horey aan ugu taagneen gaalada inaan mid u ahaana naf iyo maal aan wilaayada islaamka la garab istaagno haddii ilaahay yidhaahdo taasna waan go'aankeeda waan la qaadannay insha allaahu biidni illaahi alkariim horeyaanba beecay ula galnay in ilaahay idinkiis cadowga aan diyaar u nahay inaan la xurayno oo naf imaalba aan ku garab istaagna insha allaahu biidni illaahi alkariim kulan wadatashi ah beesha gaaljecel iyo walaayada jubbada dhexa ku dhex maray shirkaas wuxuu ku soo gebagaboobey si hididiili leh wanaagsan sharaf leh qaymo leh wadatashi wanaagsanna haas ku soo gebagaboobey annagoo beesha gaaljecel leh walaayadaayni annaga waxaan isku afgarannay inaan jihaadka geeska afrika aan naf iyo maal ku bixinno wiil iyo gabar loo kala haran gaalada xumoo qurunka ah soo duqaysay jamaama dhammaan beesha gaaljecel waxay utafa xeedatay ama ay u guntutay in si oo xoog ay uga hor tagta si aan mataqaanaa waxaa lagu tashtay waa mujaahidiintii katiibadii sheekh xasan barsane waxay ciddi jaratay ha loo sheega axmed madoobe inaan kugu soo soconno annagoo beesha gaaljecel dhammaan sakiir iyo kabiir waxaan ku tashannay jihaadkaas inaan naf iyo maal ku bixino wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu kulan wadatashi oo ka dhacay duleedka degmada jilib gaar ahaan tuulada qudus ee ay degtaa beesha gaaljecel kulankaasi waxaa loogu tashaday walaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyo beesha gaaljecel ayaa ku wada tashaday waxayna u wada tashadeen sida jihaadka loo dardargelin lahaa wayna isla qaateen intaas kadib beesha waxaa kaloo qaadatay islaamka inay deris wanaag kula noolaato dadka deriska la'a inay deris wanaag kula noolaato beelaha muslimiinta walaalaha jihaadkana xibinta iyo faquurka meesha ugu aadan inay ka qabato beesha ayay ballan qaaday qabiilkana inuu de- jihaadka barbar istaagu qaatay dabka saara deebka yeela diinta waa dardaarankeeda duubnadaana deeqda intiin gaal dilnaa dhagnoo isku duubnadaana deeqda intii gaaldilaa dangnooe jazaaka allahu khayran walaalka cuhmaan horumar ballaaran oo dhanka ganacsiga ayaa laga dareemayaa degmada buu'a qable ee wilasaamiga ee hiiraan haddaba waxaa degmada buu'a qable gaaray oo warbixintan inooga diyaariyey walaalkeen cabduqaadir rabbaani
alxamdulilaah allah ayaa ku mahadsan oo si nabadgelyo ah halkan inagu soo gaarsiiyey waa degmada buqa qable ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee hiiraan halkan aan haatan dhex marayana waa suuqa magaalada xilli habeen ah ayaan soo galay magaalada waxaa furan goobaha ganacsiga noocyadiisa kala duwan dadku si nabadgelyo ah ayay ku ganacsanayaan waddooyinka ayay ugu mushaaxayaan iyo sidoo kale xaafadaha oo ay dadku ku dareemayaan neecaw qabow iyo nasri oo ay haystaan taas oo uu allaah makansiiyey in muddo ahba nicmaduna ku shukrin ayay u baahan tahay iyo in allaah looga mahadceliyo alxamdu lilaah washukru lilaah intaas kadib waxaa ii suura gashay in aan mikrofoonka la dhex qaado qaybaha kala duwan ee ganacsatada anigoo oo ku booqday goobahooda ganacsi waxaan soo gelayaa maqaaxi si aan oga cunteeyo kadibna goobaha kale ee ganacsiga ayaan booqan doonaa ila socda insha allah
magacayda cabdifrah cabdi ka hor magaalada waxaa nooga warantaa bal ganacsigeeda waa sidee iyo xaaladeeda nooga sheekee ganacsigeed aad aad u socay maasha allah faka waaya adiga hadda xaggee joogtaa aan buu aqablo Ehe.
faka waa meherada aa ka shaqeynaysa waa maxay maaradda baar la beelo allah maxaa la yidhahdaa baar la beelo baar la beela haa marka maxaa laga wadaa maxaa la wadaa macnaha beelo ka soo dhawada ha waa maqaaxi camal haa haye faka maasha allah marka cuntooyin maxaa ku diyaarsaan marka cuntooyin muufa Mhm.
muuf bire ma- macnaha muuf bireed sawaayid muuf tanaar baasto biriis hilib geel ari wax walba loo qana maasha allah Een, cunooyinka wadanka xagga hilibka ma haysaan mise eh, waxyaabaha kale ee wadaniga uu ku jiraayo oo cuntadii kale caadiga aheed sida digirtii waxyaabihii kale waxaasoo dhan maa laga helaa Sidii- sidii baalka cambuuladoo kale baalkan salbugtadii qamadii wax walba laga hela wax dhan waa diyaar haa halkaas maasha allah marka eh, iyadoo habeen ay tahay aad ganacsanaysaan xaaladda amniga ka waran oo amni aad aad us wacay maasha allah ilaahay baa noo gargaar maasha allah maamulka islaamiga waxaa leedihin kor allah u qaada
sidoo kale waxaan sii gelayaa mid ka mid a carwooyinka milkiilaha carwadan ayaan la sheekaystay waxaan wax ka weydiiyey siday u ganacsanayaan iyo horumarka ganacsi ee uu keensanayo amniga maasha allah ee, ganacsigana aad iyo aad way u socdaa een, magaaladana horumar iyo waxay ku socotaa iyo maaragtay ii sheeg iyo ganacsi amni ahaan amniga ku shaqaysanaysaan ka waran iyo een, fursadda ganacsi ee aad samaynaysaan maasha allah waa amniga oo maaragtay ii sheeg oo magaalada waa amni wanaagsan Ee, maaragtay ii sheeg goobaha cadowga oo ka taliya iyo markaa fiirisa walaayaadka maasha allah inta me- in meelaha walaayaadka ay ka taliyaan maasha allah waa meel amni leh oo habeenkii waqti alaal waqti rabta aa socon karta waqti alaal waqti rabta aa ganacsan karta oo maaragtay ii sheeg een, cid adiga maanta aad ka baqaysa ma jirto aysi oo jirin alla aan oo alla ahayn oo maaragtay ii sheeg maanta haddaad dukaankaada asoo saan u furan aa ka tagta qofka macnaha waa istaagaya hadduu qof waaye gudaha soo galaa hadduu qof uuna ku jirin oo waaye banaanka u baxaa waxaasna waxaa keenaya amniga keena amni haa inaad habeen shaqaysataan arrintaas ka waran horta ganacsiga magaalada maasha allah ee ilaa iyo afar saac afar saac bar ayaa lagu gaaraa xiliga oo iidahoo kale anaa hadda carwooyinana xili iidahoo kale waxaa lagu gaaraa lix saac lix saac bar ilaa iyo adiga shan saac wixii ka dambeeya waa la gaaraa waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jiraa eh, qaybihii booqashada ee aan ku sameynayay goobaha ganacsiga degmada bog aqable eh, gaar ahaan eh, suuqa weyn ee magaalada Eh, markan waxaan soo gelayaa mid ka mid a goobaha caafimaadka gaar ahaan een, waa farmashi farmashiga ayaan kula kulmay dhakhtarka jooga assalaamu calaykum Een, alxamdulilah suma alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan Een, haddaad iga weydiisay xagga amniga soo jiidka habeenka magaalada wada shaqaynta alxamdulilah ilaah baa noo gargaaray aad iyo aad ayaan u fiicannahay khaasatan aniga haddii aan mataqaanaa ka hadlan degmada boqa qable farmashiyaasha waxaan ka mid ahay oo soo jeedka habeenka ku qoran ilaa uu nalka qariiban uu soo dhowaado intaasi ma aragtay waa soo jeedaa amniyaa haysanaa istiqraaraan haysanaa falilaahi alxamdu ilaaha ku mahadsan suma waxaa ku mahadsan walaalaha islaamka ah oo u taagan har iyo habeen inay ummadda muslimiinta ah oo walaalahooda ay mataqaanaa wax alla wixii dhibaato ah ay ka hor istaagaan dhiigooda ay ku bixinayeen ayaa ku mahadsan alxamdulilah alxamdulilah alxamdulilah marka isbedel xagga ganacsiga ma dareemaysaan iyo horumar maadaama ammaan aad hesheen
horta sidiisaba ganacsiga wuxuu ku xiran yahay amniga amniga iyo istiqraarka falilah alxamd hadduu ilaahayna siiyey ganacsiga inkastoo waqtiga xoogaa roobabka ay naga soo daheen oo kuleel yar iska jiro haddana alxamdulilah isbedel aad iyo aad weyn ayaan dareemaynaa maadaama amni ah haysatid xilligaa aa rabtid aa ka hooyin kartid magaalada xilligaa aa rabtid aa furin kartid wax ilaahay mooga cid kale aa ka baqaynin ganacsigana aad iyo aad horumar fiican ayaan mataqaanaa aan ka aragnay taasna waxaa ku mahadsan ilaahay suma waxaa ku mahadsan mujaahidiinta sababtoo haddayna amni haysanin maqribkii hadda meelaha oo cadowga ay joogaan habeenka lama ganacsado sababtoo ah waxaa laga yaabaaba caawa in goobtaada lagugu yimaado wixii maanta dhan shaqayniisa lagaa qaato marka alxamdulilah ilaha ku mahadsan intaas amni fiican ayaan haysanaa waa shaqaysanaa horumar fiican aan haysanaa xagga ganacsigeena alxamdulilah ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu iska raaciyo roobkaan naga soo dahayna ilaahay uuna siiyo si aan kusii helno ganacsigeena horumar iyo barwaaqo
inkastoo ay ugu dambeysay suuqan in aan soo dhex maro wax ka badan afar sannadood haddana waxa aan dareemayaa isbeddel waxaa soo kordhay dhismooyin cusub sida aargada magaalada iyo goobo ganacsi oo badan kuwaas oo qayb ka ah horumarka iyo isbeddelka ganacsi ee ay samaynayso degmada buqa qablee wilaayada islaamiga hiiraan cabdulqaadir maxamed idaacadda islaamiga al'andalus faras magaalaha buqa qable wilaayada islaamiga hiiraan jazaaka allaahu khayran walaalka rabbaani beesha hadamo oo ka mid ah beelaha degula islaamiga ee bakool ayaa caleemo saaratay manaaq cusub kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen cabdiqani moxamed munaasabadan oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ka dhacday magaalada buurdhuxundhe ee wilaayada bakool ayay beesha hadame oo ka mid ah beelaha muslimiinta ee degaa wilaayada bakool waxay ku dooratay malaaq cusub oo beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka xafladda oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay waxay si gaar ah kaga dhacday howlka xafladaha ee magaalada waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada bakool salaadiinta wilaayada culimaa udiin ganacsato iyo qeybaha kale ee bulshada waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn munaasabadda waxaa ka hadlay suldaanka guud ee beesha hadame suldaan maxamed xasan bunow isagoona beeshiisa kula dardaarmay in malaaqa cusub ee ay dooratay si wanaagsan ula shaqeeyaan waxgaradkii hadama odayaalkii hadama samuwaafagae mukhaalafanka jarna shaqsamudalen warsad usi banaanka asaaren ma wala an dooratan kasaw maana hadama maysin dardaarmey lankan ani imetele maana wilaayada islaamiga bokool hadama ani igmetelehay maqaamki ani roog yasiin roog may usiina hoolisata ini madnama hadama masaale hadama adduunyi aakhira kutaabkan ilaahay uska hogaami yaa usiina liin dooradi taas garabshay keetiina shambira maylo warsadaleer shambira baalka biireebe waleer haddii barka onisijeed intaasi kadib waxaa dhankooda si weyn u soo dhoweeyey malaaqa cusub sidoo kalena ballanqaaday inay la shaqayn doonaan nabadoonada beesha hadame ilaahay subxaana wa tacaala baa ka mahadsan ilaahay baan in fududaay malaagaas oo dheeraw magaaji ee maadker imid garaar yaa dooran hadduun edna beela reer hadam ilaahay baa ka mahadsan hadduun edna samadoomadi oo beelan reer hadama ilaahay idinshay iyada aan ka farahasagna un afkayn ha ka doorani laangwidaaykaynhay oolba wada shaqaynoo dhaheehay haddan ilaahay idinshay maan la surugnaa anuun la shaqayn ilaahay ka mahadsan malaag haka dhowaaw manaha yani mas-uuliyaddi lakiin doordi haka dhowaaw adoo shareegda islaamkan iyo hukumaas fadhigaayno yaa saasahay ilaahay baa ka mahadsan jazaakum allahu khayr weliba la haynay suldaanka la haynay beelweynta reer hadama geedka walgorod ee ilaahay subxaana wa tacaala nin fududahay lankaasa dooranay ilaahay kataabshayni hogaamiyaw lanka la erhaw maadkir imid garaar la erhaw horaagna adla shaqayaani ilaahay kataabshay ka walaalowni mas-uuliyadduna umatig hogaamiyaani kataabkii sunnadna masalma hayti waliba unina ballan qaadnay ime ilaahay kataabshay ilaahuna una hatana kala shaqayn usinani hogaamiy alxamdulilah ilaahay ka mahadsan barnaamijkaasayna ilaahay subxaana wa tacaala nii guulay may baana laka dooraday malaag mahadkarimid garaar oo markii horeba malaag layhaay se la dareemow beelwiinta reer hadamo beelkumad aya markii horeba odayan haay haddana geeka ilaahay subxaana wa tacaala waa kamahasana may baan dooranay ini haddii una ena baalwiinta reer hadama bakool deganayt ini ise malaag ayna nagada on dooran
malaaq madkeer garaar oo ah malaaqa cusub ee ay beesha hadamee u dooratay wakiilka wilaayada bakool oo dhankiisa kelimad la siiyey ayaa beeshiisa ka codsaday inay kula shaqeeyaan wanaagga iyo horumarka kitaabka allah tan kale walaalayaal warkaya kan lisli dheegayu lankala magadhowahaaya maadkala midgaraarliya aha geeka walili ing magacaaway sahatunba horlin sheegay aha wakiilkii gobolka bokool wakiilka haada fadi suldaanbuna unula sheegay ay fadiyal iin dooradi ee dadka malhayinku dhabiine malayin dooran walaan dadku kukuroona malhayinku dhabiine waafajiin allaha ilaahay hay waafaji maysinku odsaday bani aadanga ahaa gefeey weliba kan liidado ahaa isin ha i doorateena dadka ha oo dhabiideena bani aadanka kiniha shagay iyo maamulaha ka jaraay walmantoosyaw weli jeeba gefe anili ingnastoohoy ugu dambeyn waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey munaasabadda wuxuuna si gaar ah ula dardaarmay malaaqa cusub ee ay dooratay beesha hadame aw malaag tolka adaga doordi adalkiin doori in adag nahriista adag nuglaata ada unturta masaalixdiyo idanojo aakhara iyo tan adduunyaba adag kashagayd waxyaabaha lakiin doordiya kumidata mas-uuliyaddaas ilaahay unka obsay cadaalad nagoy allah subxaana wa tacalana mayba amara in allah yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ammaanada adalkiin dhiibi mas-uuliyadda adalka saari gudoy ankatakrafalloy insha allahu tacaala qodobka kalmay waa cadaalad nagoy lan caadil ah imaamun caadil toddobada qof oo maalinta qiyaama hoos injarna ilaahay hoos iyay harsadaayaan may kumid aha imaamun caadilna kumid ah cadaalad ilaahay kiiwaal cadaaladda ka dadaal may kaloo kii kala dardaarmaana insha allahu tacaala umutun geekamayba adowa lata jihaada laga jara gaali wadanka ka duuli si adaba in sheegda insha allahu taala ma anbaahagna in umutaas cadowje la tuso insha allahu taala hadaba gordaase dagaalana kala jarte dagaalkaasu sugaay jihaadka meeli maraay in lasii lama jibaaro dhowaan ay ahayd markii sidan oo kale beelweynta jilible ah ee degtaa wilaayada islaamiga ah ee bokool ay dooratay malaaq ku hogaamiya ku dhaqanka shareecada islaamka jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkays waxnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga alandalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaa inoo suurtogeli oo aan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumaasantiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga alandalus wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wajihaadukum mubaarak